kulan wacanoo wanaagsan waa markaniyo barnaamijkeenii toddobaadkii tegey iyo soomaaliya barnaamijkeennan waxaa magaalada muqdisho ku soo diyaariya waryaheena magaalada muqdisho balse maanta waxaa halkan si toosa barnaamijkeennan toddobaadkii tegey iyo soomaaliya uga soo jeedin doona waryaheena koonfur galbeed axmed cumar saalixi ayadoo toddobaadadii lasoo dhaafay si xooga isu soo tarayay warar sheegaya in guud ahaan dalka soomaaliya ay ku dhufan doonto dabayl aada u baaxad leh taasi oo weliba sida la sheegay biyo badanna ay wado haddaba dabaylahaasi iyo biyaha la sheegayo in ay ka di'i doonaan soomaaliya maalmaha soo socda ayaa waxaa uu waryaheena koonfur galbeed soomaaliya axmed cumar saalixi uu ka wareystay guud ahaan xoolo dhaqatada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku sugan gobolada koonfureed ee dalka soomaaliya kuwaasi oo haatan diyaargarow aada u ballaaran ugu jira sidii ayaga iyo xoolahooduba ay uga badbaadi lahaayeen roobabka iyo duufaanta la sheegayo in ay kusoo fool leedahay soomaaliya waa kan axmed cumar saalixi
khatarray guuraha oo wata kumanaan neef oo isugu jira geel lo iyo ari oo ka kala yimid deegaano ka kala tirsan gobollada jubbooyinka iyo baay oo darislaha gobolkan gadow ayaa waxaa la arkayaa maalin iyo habeen iyagoo geediya islamarkaana wata xoolahoodii kuwaas oo ka tallaabaya buundada weyn ee ku taalla degmada baardheere xoolodhaqatadan oo muddo sannad ka badan deegaanadooda gobolka gado uga hayaamay roob yaraan dhowr sano ka jirtay gobolka oo biyo iyo daaq gabaabsi ka dhigtay balse xoolodhaqatadan ayaa xilligan waxay welwel iyo cabsi xooggan ay ka qabaan daadadka roobabka iyo fatahaadaha la hadalhayo inay waxyeello ka soo gaarto waxayna u halgamayaan sidii ay u gaashaaman lahaayeen digniinaha soo baxaya abdulaahi diiriye waxa uu ka mid yahay dadka xoolodhaqatada ee ka soo laabtay gobollada jubbooyinka waxaana wadajir uu u sheegay xoolodhaqatadan oo markii hore gobolladaasi uga hayaamay roobyaraan iyo daaqxumo ka taagneed gobolka inay haatan ku wajahan yihiin dhululka taagga ee ku yaalla bartamaha gobolka si ay uga nabadgalaan ayuu yidhi waxyeelada daadadka iyo fatahaadaha la hadalhayo waa saaad u sheegtay waxay ku wajahan yihiin sida gobolka maarata gado maarata taagsinta saraa ayay xooluhu ay ku socdaan oo ay ku sii joodaan saad oo la socotaba waxaa weeye xoolaha kan waxay ka imaadeen gobolka jubbada dhexe iyo jubbada hoose iyo qaybo gobolka bay ka mid ah degmooyin ka mid ah ayay ka imaadeen waxayna ku socdeen gobolka gado taagsinta kore ayay ku socdaan maata maxaa xilligan keenay in xoolodhaqatadu ay bilaabaan inay u hayaamaan gobolka gado iyagoo markii horeba ka soo laabtay gobollada jubbooyinka iyo baay horta saad la socotaba waxaa weeye waxay horta markoodii hore meesha u tageen oo dhulkan dhul maarata gobolka jubbada hoose iyo jubbada dhexe iyo qaybo gobolka bay ka mid a iyo shabeellooyinka hoose qaybo ka mid a ayay xoolaha ayada aadeen dhulkaas dhul carri madow ah oo maaragta geed madow iyo barbaxal fiican iyo biyo iyo baadba labadaba way u doonteen xilligii maarata sanada da'madeedii iyo dayrta ay ku soo aadaneenna xilligaas ayada xoolaha markayada dhulkayada dhul carri madow ahaa ama dhul siman oo biyo ay fariistaan weeye ee way ka soo noqonayeen baryahana marka waxaa isla socdaa cadaha iyo warbaahin aad waxaa looga adahlayay inay maarta alliino ama roob tiro badan inuu dhici doono hadda horteedna waxaa ka dhacday degmada baardheere iyo koonfurta soomaaliya roobkii maarata sagaashan iyo toddobadii alliino la dhihi jiray ayaa ka dhacay taasoo lagu xoolo beelay waagaasna haddii hadda isku midna waagaasayada wax digniina iyo waxa maarata warbixina iyo wax warbaahina oo adeecadaha laga dhegaystay ma ayna jirin marka taasaa marka xooluhu aad ayay ugu dhammaadeen sida maaragta lo-da iyo canle geela iyo arigaba ha ugu sii darnaadeen ay aad ugu dhammaatay xooluhu ay ku cayrtoobeen waa tahay meelaha aad digniinaha ka maqasheen maxaad inooga sheegi kartaa xilligan waa badan yihin horta adeecadaha maarata luuqadda af soomaaliga ku hadlo maarata raadiyo ergaa ka mid a ee raifiyooda ka mid a adeecadaha badan wixii af soomaaliga ku hadla ayaa u badan marka waxyaalahaas ka mada marka hadda waxay u socdaan marka sagaashan iyo toddobadii tii oo kale ka dhacaysay ka baqayaan marka dhulka taagsinsa kara ayay u socdaan waad arkaysa hadda maarata buundooyinka baryahan waxaa soconaya arag tira badan gaal tira badan iyo gobolka marka gado oo maarata gobolka buureedi oo taagsin karaa weeye haddii dadku is waraystaana dadku waxay soo maraan way ka sheekeeyaan dadka reemiga facaad bay reebaan sheekooyin bay reebaan berigii ayada sagaashan toddobadii waa la is waraystay waxaa la yidhi gobolka maarata gado sidii garbaarhe ceel cadde ceel guduud ceel waaq iyo wixii la mid ah dhulkaas maarata guduud ama dhulka boolaha badan ama taagga saraa dadkii joogay waxba kama dhimanin baa layidhi dhulka maarata dhulka caramadooga dhulka beeraleyda ama dhoobeyda ama dhulka noocaas oo kale dadkii jooga waxba ooma fakanin sida geela iyo ariga waxba ooma fakanin marka nin walba wuxuu leeyahay tii oo kalaa soo socotee marka ka carar buu leeyahay dhulkaas iyadoo boolaha leh ama dhulka taagsinta sara oo gobolka gadow ayay u socdaan xoolaha iyadoo boqolaal kun ah oo intaasoo kun oo halaad intaasoo kun oo riyaad ayaa gobolada iyadaa ku joodo marka waxay u cararayan waxyaalahaasa kamid hadda wixii cilmi qayb ahana maarata in la rumeeyo ma ahno dadku waa dad islaama laakiin wararkaas ay u socdaan oo dadka ka guurayaan waata cabdullaahi markaa maxaad inoogu sheegi kartaa dhibaatooyinka xoolo dhaqatada ay kala kulmi karaan roobabka iyo daadadka la hadal hayo qof walba wuxuu arkay ayuu horta hore u sheegaa oy sababtu tahay waagaas ayada waxaa la arkay ee, xoolahay cudurro badan baa soo galay waxaan la arki jirin baa arkay gaala lugaha baa baa- baabaxay ee, maaragtay gaala sankuu dhiigga ka keenay ee, gaala badankiisaa daldalaacay dhiig ba ka- aragii maaragta ee, maaragta isagoo marka taagan baa naf isla wada waaysa intaasoo boqolaal oo riyaad baa hameenka isla dhimanayso geeli intaasaa dhimanayso marka daawo kasta oo lagu durayna xilliga ayada wax waa looga garan waaye horta waagaas ayada sagaashan iyo toddobadii caymabeel baa dhacay marka dadkana markaas ayada cuduraa ku dhacay oo maaragta caloodiiq wax la yidhaahday iyo dad badan baa dhammaaday ama maaragta caruuro badan baa dhammaaday ama cudurro badan baa dhacay hadday dunyo tahay hadday dad tahaybo waxaan garanaynaa gaalas ayada markii suuqa la keen inaan la gadan jirin baan garanaynaa sagaashan iyo toddobadii waayo cudurrada dhacay la'alligeed baa looga cararay doctor xasan maxamed faarax jango waa khabiir qaabilsan caafimaadka xoolaha ee gobolka gedo waxaana uu sheegay haddii ay dhab noqoto roobabka daadadka wata iyo fatahaadaha la hadalhaya in xoolodhaqatadu ay saameyn weyn ku yeelan karto nolosha xoolaha iyo caafimaadkooda waxaana uu uga digay xoolodhaqatada inay ka fogaadaan hareeraha webiyada iyo tooga si looga taxadira ayuu yidhi halista ka imaan karta daadadka ku soo rogmada xoolaha aad saameyn weyn baa laga yaabaa inay yeeshaan haddii ilaahayba mataqaana daadadkaasi roobabka ay yimaadaan marka ugu horeysa yani duufaan xoog leh iyo roob aad biyo badan u wata hadduu yimaado waxaad garan kartaa webiga aad buu u buux dhaafayaa geedoo kaletana waad garan kartaa buuro leewaaye buurahana biyo badan baa kasoo rogmaya ma labadaa meeloodba yani meesha biyaha kusoo fatahayaada webiga ama buurta ay ka imaanayso dadkii dunyada wixii meeshaasi u dhow ama dhul beereedba waxaa noqotaba waa afoobayaan waad garan kartaa biyahaasaa la tegaya dhibaatada halkaas ugu weyn halkaasay ka imaanaysaa marka dad waxaa u qeyb badan inay meelaha iyada ah markii roobkaya waxa ay dareemaan inay ka fogaadaan oo meelaha taagga ah ay ku hogeli karaan inay tahay saamaynta marka kaleeta ay la- la imaan karta macnaha waxa weeye waxaad garanaysaa roob badan hadduu deo xoolaha yani tabar daran oo dhanba stress badan bay la kulmayaan marka stresskaasi wuxuu sababayaa in neefka uu muddo badan taagnaado inuu daaqi waayo dhaxan badan inay ku dhacdo intuna waxay keenayaan xoolaha aad bay u jilcinayaan marka xoolahaas hadday jilcaanna waad garan kartaa in alla inta xoolaha riman oo dhan waa dhicanayaan horta marka labaadna dhallaanka yaroo jira ah hadduu ari yahay iyo haddii lo tahay ama na- na- geel oo kaleeto wixii dhallaana markaa jirana dhaxanta badan dadka badan uma adkeysan karaan waa ku dhamaanaya iyaguna waa- waa soconayaan haddii sida la qiyaasaya waxaa dheer intaa iyada ah een haddii meesha biyo biyo badan uu dhaco oo fatahaad badan ay dhacdo kanaaca badan baa ka dhalan karta kanaacadaas hadday dhagatana- ka dhalatana waxaa waaye waa waa dulan waayo dulankaasina een ama khaniin badan baa ka imaan kara sida ginjigaas oo kaleeto ama mataqaana khamadarkaan waxyaabahan kale oo dhan intuna waxay ka qayb qaadanaya inay cudurro badan faafaan Ma- hadday mataqaana waxaasi khaniinkaas oo dhan uu kacana hadii xoolihi awba iska tabar daraa oo daaqi waaye oo dhaxan badanna ku dhacday waad garan kartaayoo yani dhib badan ba iyada- ayagana kordhin marka intaas oo dhibaato ah ayaa la filaya cudurrada ugu muhiimsan ee meesha ka iman kara marka macnaha waa inay xoolahaasi dhiciyaan dhallaanka inuu aada u dhamaado axmed cumar saalixi idaacadda wadajir baar